Xaruntan Holland-ka talagalay in la kadhawo iyo qaxootiga hagalawa dalka islamarkaana ku kooyanga dalka deriska ee siyo in helanga magangeli iyo nolol fayla silaan qiimayay shaqada xafiiska iyo walyaabo qaabilow qaxootiga oo hagalayanga dalka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeri iyo kormeerka saadi ee xarunta qaabilaadka oo dhawaayo ka qaxootiga ee magaalada Boosaaso iyo ku warbiyo kormeerka usaka saadi ee xarunta qaxootiga runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shaqaalihii iyo santarkii oo shaqaynaya aan la kulmay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arkay qaabkay wax u diiwaangeliyaan iyo dadka ka shaqaynaya diiwaangelinta iyo howlaha ay qabanayaan waxayna la wadaageen caqabadaha iyo waxyaabaha ay dareemayaan oo ay filayeen in la hormariyo waxaanu nabadgaraysanay oo ka qaadnay wixii caqabadaha oo jiray waxaanu isla garanay meelaha ay u baahan yihiin in wax laga xaliyo inaan kala xalino haddii la hidmo runtii warbixinta markaan dhegaysanay kadibna waxaan usoo gudubnay inaanu booqasho ku samaynay santarka gudihiisa aanu aragno si u shaqaynayo iyo howlaha u qabanayo runtii shaqo weyn ayaa halkan laga qabtay waa ku faraxsanahay dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha tiimkeed halkan jooga dowladda hoose ee magaalada boosaaso gobolka bari iyo mas-uuliyiintiisa shaqada ay nala qabteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa dalkeenna wax badan baa ummadda waxaa la ohan jiray soomaalidu waa waa ay tahriibtay oo waa ay tagtay oo waa qaxday oo meelo kale qaxootiye ku tahay inaan annagana maanta qaxootiyena ku yahay oo aanu soo dhaweynayno qaxootiga oo aanu maaragtay u samaynayno wixii ay nooga baahnaayeen inaanu maaragtay u fulinayno waa arrin muhiima weeye xarumana u leenahay meelaha laga soo galo qaxootiga ka soo galo ay ka mid tahay magaalada boosaaso runtii waa guul weyn oo dadka reer puntland iyo soomaaliyaba usoo hoyatay waxaan rajaynayaa insha allah arrintaas inay sii joogto ahaato waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah iyo dadka kala shaqeeya in santarka lasii xoojiyo howlihiisa iyo shaqadiisa uu wadayo waxaan soo dhaweynaynaa dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacaya muxuu ahaa wadamada kaleeto oo halkan isugu yimi insha allah oo igu horreeyaan dadka yamaniyiinta ah oo aan iyagana na soo dhaweeyey wakhtigoodii aan qaxootiga ku ahayn inayn maanta inaguna soo dhaweyno oo aynu gacanta ku hayno waa wax muhiima weeye oo aan dalka maaragtay aan laga xigsan oo ay ku noolaadaan marka taasaanu insha allah ka shaqaynaynaa waa uga mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha xarunta iyo shaqaalaha arrimaha gudaha iyo shaqaalaha dowladaha hoose iyo gobolkaba shaqada weyn oo isla qabashada ay meesha ku hayaan waxaan rajaynayaa insha allah inaanu sii joogtaynayno oo sii adkaynayno shaqooyin ka socda hadda waxaana idiin sheegayaa soomaaliya puntland marka la yimaado wax badan oo ay horey uga socotay baa jira marka waa awood iyo cabacity ay u leedahay inay dad qaxootiya maaragtay dejiso oo ay maaragtay adeegii loogu baahnaa ay siiso adeegyadaasoo laga helaya santarka oo ay ka mid tahay waxbarashadii caafimaadkii biyihii soo dhoweyntii cunnadii runtii waa wax weyn oo aan maaragtay cid walba samayn karin oysan cid walba maaragtay gacanta ku hayn